soomaaliya ayaa heshay in ka badan saddex boqol oo kun oo qiyaas ama goojo tallaalka johnson an johnson ee xanuunka covid sagaal iyo toban tallaalkan ayaa waxaa soomaaliya ugu deeqday dowladda maraykanka oo soo marsiisay hay-adda caalamiga ee covax ee ka shaqeysa in tallaalku uu gaaro dalalka saboolka ah maxamed kaahiye ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho waxaana soo koobaysa sahra cabdi axmed
madaxda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ayaa khamiistii waxa ay heleen ilaa iyo saddex boqol iyo laba kun iyo afar boqol oo qiyaasood oo tallaalka johnson johnson ah kaasi oo loo mariyey hanaanka heerka gobol ee iskaashiga tallaalka covid nneteen-ka doctor axmed xuseen macalin oo ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka soomaaliya ayaa qeexay siday ugu faraxsan yihiin deeqdan tallaalka covid nneteen-ka ee dowladda maraykanka uga timid ee tallaalka ah wuxuuna sheegay in tallaalkan ay ka heleen dowladda maraykanka uu yareyn doono in viruska uu kusii fido dalka wuxuuna sar qaadi doona ayaa la yiri dadaalada madaxda caafimaadka ay ku doonayso inay ku xadidaan xanuunka covid nneteen-ka waxaan maanta halkan eeraboorka ugu nimid inaan la guddoonno talaal johns johnson oo ka yimid waddanka maraykanka kaas oo ka qayb qaadanayo la dagaalanka cudurka coronaviruska kana muujinaya dadaalka dowladda soomaaliya ay ugu jirto inay cudurkaasi faafidiisa wax ka qabato sida uu sheegay madaxweynaha dalka maraykanka joe biden waxaa loo diray in ka badan boqol iyo toban milyan oo qiyaasood oo tallaal ah lixdan iyo shan waddan oo caalamka ah maraykanka ayaa waxay sheegeen in ujeeddada ugu horreysa ay tahay in tallaalkan uu badbaadiyo nafta This is uh, something that we are doing with the singular aim of saving lives because we, we do believe firmly that vaccines are the Tani waa tallaabo keliya aan u sameynayn waxaa caasimadda dowlad deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ka dhacay maanta dabadbax lagu taageerayay ciidamada dalka etoobiya sidoo kalena looga soo horjeedo jabhadda t b l f ee gobolka tigre ee waqooyiga dalkaasi etoobiya wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan ka soo diray jigjiga aad halkan uga cambaaraynaya waxaan garab taaganahay ciidanka qaaliga ee nuhu boolis yaanu garab istaagsannahay hoo iyo hil baanu garab la istaagsannahay waxaanu aad u cambaaraynaynaa waanu ka soo horjeednaa kooxda t b l f codadka aad maqasheen waa qaar ka mid ah shacabka magaalada jigjiga oo saaka subaxi isugu soo baxay dibadbax ballaaran oo markaasi ay ku taageerayaan ciidanka qaranka dalka etoobiya sidoo kalena ay kaga soo horjeedeen kooxda t b l f ee markaasi dagaalka uu kala dhexeeya dowladda etoobiya ee dagaalka ka socda waqooyiga iyadoo ay wateen shacabku boorar ay ku qoran yihiin halkudhigi ay ka mid ahaayeen dooni mayna kooxda dhigmiiratada ee t b l f inay mar kale dib usoo laabtaan ayaa isugu soo baxay garoonka kubadda cagta ee magaalada jigjiga si ay markaasi u muujiyaan taageerada ay u hayaan ciidanka difaaca qaranka iyo sidoo kale inay tilmaamaan siday uga soo horjeedaan kooxda t b l f aad halkan uga cambaaraynaya waxaan garab taaganahay ciidanka qaaliga ee nuhu boolis yaanu garab istaagsannahay hoo iyo hil baanu garab la istaagsannahay dhigmiiratadan kolkii horeba dadka cunaysay dayaali mayna innaka soomaali baa lana yidhahdee waa la hubaa iminka sidii hore iyo iminka ma isku mid baa iminka dadku xorriyad bay heleen si fiican bay u isticmaalayaan waxaannu isugu soo baxnay kolley maanta inaan shucuurtayada aannu halkan ku muujinno sida aannu uga xunnahay eenu uga soo hor jeedno in dalkeennan jamhuuriyadda maxaan ku rahaa federaalka etoobiya kala qayqaybsanaan iyo burbur in la geliyo in qoomiyadaha la kala qayqaybiyo in qoomiyadaha maxaan ku dhahdaa qoomiya qoomiyad la yskaga hor keeno in uu dalka dastuurkiisa iyo maxaan ku dhahdaa midnimadiisa la burburiyo yaannu aad uga soo hor jeednaa sidoo kale waxaa kala soo qayb galay shacabka saakay banaanbaxa nabadeed ee markaasi lagu taageerayay ciidanka difaaca qaranka mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen madaxweynaha dowlad degaanka soomaalida mustafa maxamed cumar isagoo halkaasi kula hadlay madaxweynaha shacabka ayaa sheegay in t b l f ay ku amarkutaagnanaysay dalka etoobiya muddo soddon sano ah ay haddana rabaan in mar kale ay dib ugu soo laabtaan xukunka waxaana dagaalka ka socda waqooyiga uu ku tilmaamay inuu yahay mid t b l f ay ku rabto in ay ku qabsato deegaano kale oo ka mid a dalka oo uu ku jira deegaanka soomaalida waxa uuna yidhi sidan maantana waad la socotaan in dagaalkaasi uu fiday oo xitaa markii laga soo baxay deegaankoodii hadda ay ka wadaan dagaalkii gobollada canfarta iyo gobolka axmaarada haddii ay tabar helaanna waa xaqiiqa inay soo gaadhayaan deegaanka soomaalida iyo deegaamada kaleba oo ay isku dayi doonaan inay dib u soo celiyaan nidaamkii ku salaysnaa kala sarraynta kufsiga dilka barakicinta iyo wax walboo xunoo biniaadan lagu sameeyo marka waxaan si buuxda uga soo horjeednaa kooxda argagixisada waxaan diidanyahay inay soo laabato oo ay khalkhal geliso nidaamka iyo amniga dalka madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar ayaa caddeeyey in maanta kadib ayna dowladdu ogolaan doonin in ay bannaanka sii joogaan dadkii shacabka xasuuqa u geystay waxaan idiin xaqiijinaynaa in cid dambe oo ah ciddii shacabka dhibaataysay aan loo ogolaan doonin inay bannaanada taagnaato oo ay ku sii dacdacsato shacabka inaan la ogolaan doonin qacanada lagu qaban doono ayaan idiin caddaynaynaa shacabkanina horumarka iyo nabadgelyada uu haysto in waaro waan ka shaqayn doonaa isku soo wada duuba mudaharaaadyadan ayaan ahayn kuwa deegaanka soomaalida keliya ku eg iyadoo toddobaadadii lasoo dhaafay ay ka socdeen mudaharaadyo kuwan la mid ah deegaanada kale ee dalka kuwaasoo markaasi lagu taageerayay ciidanka qaranka islamarkaana lagaga soo horjeeda kooxda t b l f ayaa sidoo kale guud ahaan deegaanka soomaalida ay ka dhaceen mudaharaaadyadan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a jigjiga